أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah gaar ahaanna waxaannu kula fagurnaa waxyaabaha markaasi taagan hadduu allaha awoodi lihi doono toddobaadkan waxaannu barnaamijka diiradda ku saaraynaa dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo denmark u gacangelisay gabar yar oo waddankaasi looga keenay dhaqancelin iyo in la baro diinta islaamka maxaa ka jira in hooyada dhashay gabadha loo diiday inay is-arkaan ama telefoonka lagala hadashiiyo arrintan maxay ka dhigan tahay maxayse keeni karaysaa waa mowduuca aynu lafagurayno jimcahan waxaana marti inoogu ah sheekh cali cabdulaahi calikatiin oo ka mida culimmada iyo doktor xanifi cabdi sheekh aadan waxaa kale oo jiri doona waraysiyo iyo warbixinno xambaarsan macluumaadyo muhiim ah iyadoo sidoo kale aanay meesha ka marnayn aragtida dhegaystayaasha dal iyo dibad intaba waxaa igala qayb qaadanaya barnaamijka qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa mar kale iyo diiradda jimcaha
في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصيام يوم كان الكتاب في قلوب الشباب
waa hagaag dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan mar kale waxaannu hawadeedii ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sida hordhacba aad ku maqasheen waxaannu barnaamijka maanta ku lafaguraynaa dowladda federaalka oo sidii qalbidhagax oo kale gacan gelisay gabar yar oo soomaaliyeed oo dhaqancelin looga keenay waddanka denmark si loo baro diinta islaamka haddaba intaynan falanqaynta gelin oo aan soo dhoweyn martida bal marka hore waa warbixin ku saabsan qisada dhiibista gabadha yar min bilow ilaa dhammaad waxaana inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan amran maxamed cusmaan xalane oo qoys ahaan caan ku ah reer xalane waxay dalka dib ugu soo celisay gabar yar oo ay dhashay oo muddo ku noolayd waddanka denmark si loo baro diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaalida hooyadu waxay gabadheeda geysay xarun lagu magacaabo daarusunna oo loo furay in lagu dhaqanceliyo dadka qurbaha ku soo bedelmay gaar ahaan haweenka xaruntan oo dumarka lagu baro qur-aanka kariimka iyo maadooyin kale waxaa xogteeda loo gudbiyey hay-adaha sirdoonka ee sheegta jendarka iyo xuquuqda aadanaha kuwaasoo sii wargeliyey safaaradaha reer galbeedka si dadka waddamadooda laga keenay ay dib ugu ceshtaan gabdhaha qaar ee meesha wax ka barta si wanaagsan ayay waxbarashadu u gashay waxaana ka tirtirmay caasi waalideennimada iyo qurba jaceylka halka ay jiraan qaar kale oo ka duwan oo u baahan wakhti iyo waxbarid xeel dheer xog ay heshay idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxay xaqiijinaysaa inay shirqool adag degeen saraakiisha madaxtooyada kaasoo la doonayay in lagu afduubto gabadha hooye amran oo la yidhaahdo amal nuur cusmaan saraakiisha madaxtooyada waxaa arrintan kala shaqeeyay dad ka agdhow xarunta waxaana gabadha iyo kuwo kale lagu tashkiiliyey inay dibadda u baxaan kuwaasoo loo gacangeliyey xarunta c i d da ee magaalada muqdisho hadafku wuxuu ahaa in la iibsado gabadha hooye amran oo la yidhaahdo amal nuur cusmaan oo afar iyo toban jir ah sida ay hooyadu sheegtay amal waxaa durbadiiba lagu wareejiyey saraakiil ka tirsan madaxtooyada si ay ugu sii wareejiyaan safiirad denmark ka socota oo fadhigeedu yahay magaalada nairobi maalmahan uu shirqoolkan socday oo dhan waxaa dhankeeda hurdo iyo hooyashaba ka caagtay hooye amran taasoo xaqiiqada laga qariyey islamarkaana si aad ah loo meermeeriyey kani waa xeer ilaaliyaha dowladda federaalka oo lagu magacaabo cabdulaahi buulle xafiiska xeerlaalintu wuxuu arrintii u xil saaray baaris dheer in la sameeyo c i d ay samayso baaristii meeshii laga filaayey aysan jirin gabadhii in la helo waa laga maarmaan oo booliiska taa wadaya baarista c i d waxay meermeerintu socotaba amran ayaa ugu dambayntii ogaatay xaqiiqda dhabta ah saraakiisha madaxtooyada ayaa u soo diray sawirka gabadha waxayna ka dalbadeen lacag baad ah oo gaaraysa laba kun oo dollar hooyo soomaaliyeed magaciiguna waa amran xalane waxaan ahay hooyo dhiban oo gabadheedii ay ka maqan tahay waxaan iga maqan gabar yar oo aan qaangaarin xarun ay wax ka baranaysay ayaa waxaa ka kaxeeya gabdho kale waxay geeyeen waxaanku idhaahdaa gabdhihii waxasaan u baareen waxaan soo ogaanay in gabdhihii ay u gacangeliyeen ciidamada madaxtooyada ilaalada madaxtooyada nimankii markaa markaa ogaanay inay ciidamadaas oo ilaalada oo madaxtooyada ay yihiin waa lasoo xiray maxkamadiiaan tagnay waa la soo xiray eh, labadii nin mid wuxuu ahaa mid sawirka gabadha intuu soo tuuray yiri een, gabadhan gabadhiini ma tahay haa laba kun oo doolar haliisiiya gabadhi meel baan ku ogahay mid kalena wuxuu ahaa midka gabadhayda lambar afar gaari uga qaaday gurigiisii geeyey marka gabdhihii gabadhayda kaxeeyey laba ka mid ayay c i d soo xireen labadiina damaanad ayay kusii daayeen amran waxay dowladda federaalka kula dooday sababta gabadheeda looga dhex socday gabdhihii lala qabtay waxaana loo sheegay in damaanad adag lagu sii daayay gabdhahaasi waxaa dhacday marka markaan iri c i d gabdhihii maxaa damaanad ugu sii dayseen xog ayaan ka helnay gabdhihii damaanad adagaan kusii daynay gabadhaadiina waan kuu raadinayna ay ku dhaheen damaanadda lagu daayay gabdhaha waxaa ka mid ah in la cambaareeyo hooyo amran tusaale ahaan mid ka mid ah gabdhaha la soo daayay hooyadeed ayaa waxaa lagu amray inay dhaleecayso dhibane amran ee, muxuu ahaa maamada ka maqan gabadha kale annagoo dhan hooyaa nahay inkastoo aan ka xumahay ee, muxuu ahaa jidka ee martay ee, iyo muxuu ahaa waxa ay samaysay iyo hadallada ay ku hadashay kolley wax ila fiican oo sax ah ma aha ammaanle qof ee, muxuu ahaa meesha ka soo saari ma jirin gabdhahan way soo wada fakadeen hay-adda c i d da waxay hooyo amran tuseen fariin qoraaleedyo ingiriis ah oo ay gabadheeda soo dirtay waxaa dhacda marka gabadhaydii waxayna tuseen c i d message ay s- usoo dirtay gabdhihii ay sii daayeen gabarh ka mid ah gabadhayda ingiriis waxay kusoo qoraysaa heblaayo ninkii aad igu daba dartay inuu ikufsado isku day marka c i d waxaan ku iri islaamnimo ma jirta miya soomaalinimo ma jirta miya muslimati miya gabadhayda ujeedin maasajada ee soo diraysa laleeyahay qol jingada ku jirtaa gabadhayda ha la ii raadiyo dad badan oo ku dhaqan qurbaha ayaa run u qaatay hadallada ay madaxda dowladda ku khudbeeyaan oo ah inay nidaam iyo kala dambayn ku soo celiyeen magaalada muqdisho horumar weynna ay sameeyeen hooyo amran waxay sheegtay inay u qaadatay inuu muqdisho ka jiro sharci iyo nidaam sidaana ay gabadheeda uga keentay dalka denmark si ay u dhaqan celiso laakiin ay la kulantay wax aanan ahayn wixii ay filaysay gabadheeda qurbahan ka keen waxaan islahaa wadankaaga sharci iyo waxaad kala dambeyn baa ka jirta waxbaa ku helaysaa wax aan ku helay midna ma jirto dowladii wadanka ka talinaysa ayaan xaq darro kala kulmay cadaalad darro kala kulmay waxaan dad muslimiinta ah soomaalida ka codsanayaa in gabadhaydii la ii keeno khaasatan madaxweynaha farmaajo waxaan ka codsanayaa maadaama ciidamadan ciidamada madaxtooyada ay yihiin wax gabadhayda xoog ku haysta lacagnana soo weydiinaya ma burcad badeeda gabadhayda marka la leeyahay laba kun oo dollar hala keeno labadii kun xataa annagoo u ogoloo dhahan waa idin siinanaa gabadhi keena waxaa dhacday inay dhaheen gabadhi haddana ma naqaan meel kuma ogin qayladhaanta qoyska reer xalane waxaa ku soo biirtay qof waayeel ah islamarkaana ayeeyo u ah gabadha la kaxaystay waxaanahay aniga gabadha maqan ayeeyadeed gabadha dalkaa la keenay waxaa la rabay dadkeediiyo dante dalkeeda iyo dhaqanka soomaalida inay barato waxaa dhacda meelay qur-aan ka baranaysa in dhaka- gabdho ka wadeen in ay gabdhihii la galeen musaska madaxtooyada sida la sheegay gabar baa naga maqan xanuunkeeday leedahay ummadii maqashaa ka naxaysa annagana hurdo iyo hoyaad waa beelnay sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa madaxda sharafta la arrintaa inay soo farageliyaan oo ay wax noo qabtaan oo gabadha nigeeriya noola mid un meel lagu sheego iyagoo sidaa dhibano u ah reerkan ayaa waxay handadaad iyo aflagaado kala kulmayeen saraakiisha madaxtooyada gafafka loo geystay waxaa ka mid ah in shaki la geliyey magaceeda oo la yidhi haweenay sheegatay in la yidhaahdo amran xalane ii geystoo laleeyahay amran maxamed cismaan oo sheegatay amran xalane middan amran xalane haddaan bulshada soomaaliyeed waxyar aan uga faahfaahiyo aniga horta waxaan ahay amran maxamed- waxaa la yidhaha amran maxamed cismaan xalane waxaana nala dhahaa reer xalane oo cid maanta noo taqaano amran maxamed reer maxamed cismaan midna ma jirto Een, aabahay had allah u naxariistee wuxuu ahaa barfsor xalane maxamed cismaan xalane oo ahaa barfsor wuxuu ahaa labadi wuxuu ka mid ahaa labadii nin ee ugu horreysay ee b h d ka qaadatay dalkan soomaaliya wuxuu wax kusoo bartay dalka ruushka amran oo ogeed in gabadheeda lagu hayo madaxtooyada ayaa waxaa dhacday in si hoose loogu soo gudbiyo xerada xalane halkaas oo ay soo gaartay safiiradda denmark oo ka soo duushay magaalada nairobi xeer ilaaliyaha ciidanka dowladda federaalka ayaa durbadiiba la soo degdegay war qaybo ah si aanay u fadeexoobin maadaama iyagu ay bixiyeen ballanqaad dhalanteed ahaa oo sheegaya in la baarayo gabadha iyo halka ay joogto amran xalane oo ayaan dhoweyd meediaha aada uga soo muuqatay oo ay ka maqnayd gabadheedii aanna annakuna ballan qaadnay inaannu gabadhaas aannu raadinayno haddaannu nahay booliiska iyo ciidamada amniga waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo ummadda soomaaliyeed gabadhaas in la helay gacan eh, amnigana ay ku jirto Eh, inkastoo gabadha hooyadeed ay ku sheegtay gabar yar oo afar iyo toban jira gabadhaas gabar siddeed iyo toban jira weeye hadalkiisaas wuxuu ku dafiray da'da gabadha oo ahayd afar iyo toban jir wuxuuna sheegay inay jirto siddeed iyo toban sano markaasi qof walba oo garanaya dhaqamada reer galbeedka wuxuu qiyaasi karay waxa siddeed iyo toban loo leeyahay inay tahay in shisheeye loo gacangeliyo gabadha marmarsiyana laga dhigto inay khiyaar leedahay maadaama ay da'daasi ku qaangaaraan dadka aanan muslimiinta ahayn laakiin isla markiiba waxaa shir jira ayd qabatay hooye amran oo sheegtay inaanay arag gabadheeda xitaa loo diiday inay taleefon kala hadasho marka waxaan rabaa inaan maanta marka shacabka soomaaliyeed anigan aan u caddeeyo inaanan arkin gabar laynala hadalsiinin layna tusin inay dhimatay inay nooshaana aanan war iyo wacaad u helin markay sheekadu halkaas marayso waxay dowladda federaalka internetka soo gelisay muuqaal laga soo duubay gabadha la kaxistay iyo safiiradda denmark oo isla fadhiya kuna sugan xerada xalana gudaheeda saxaafadda waxaa loo diiday inay wareystaan laakiin waxaa la yaab leh oo wariye isku beddeshay haweenayda taliya ku-xigeenka ka ah booliiska dowladda federaalka oo la yidhaahdo zakiye xuseen sida muuqata gabadha waxaa laga dhaadhiciyey inay beeniso da'deeda oo ay tidhaahdo waxaan jiraa siddeed iyo toban sidoo kalena diido inay la noolaato hooyadeed taa beddelkeedana ka raacdo haweenay aan muslim ahayn oo safiirad u ah denmark
amel nuur cusmaan toban sideed waxaa joogaa sanadii toddoba bil may ee, xaruna ku jiri jire sanadii saddex bilaa ku jira anaa ka soo baxsada anay goobdahaas la naqsheene waa soo baxsada kadib saaxiibaa la joogay meel sayf aa joogay hadda waxaan jeclaan lahaa inaa laabto ee, insha allah marda waa la cunaa denmaga ka imaada Ah. may family inta ii joogaan qaarna xaga ii joogaan intaasi kadib waxaa si jeesjees ah u hadashay safiiradda denmark taasoo barteeda facebooka ku soo qortay in gabadhu tahay siddeed iyo toban jir u dhalatay dalka denmark cid qasbi kartaa ina aanay jirin sidaa darteedna ay u dhoofayso dalkaasi cabdinuur oo ah taliyaha madaxtooyada oo lagu eedeeyey inuu ahaa isku-dabaridaha hawshan ayaa xaqiijiyey in ugu dambayntii la dhoofiyey gabadha iyadoo safiiradda denmark diiday in lala hadalsiiyo hooyadeed loona ogolaado bal inay iswaraystaan aniga waxaan ku yidhi gabadhaadii waa la helay waxayna ku jirtaa erboorka maxaa aheyd iyo xarunta xalane waxaana la wareegtay eh, safaaradda denmark waxaana rajaynaynaa maxay ahayday inaan ama gabadhaada kula hariisiino ama aan garoonka kugu geyno waxaan helay telefonka qolada qunsuliyadda ka shaqeeya denmark waxay ugu dhaheen arrintan waa arrin xasaasi ah safiirka keliya kaala hadli kara gabadhii safiirada ahaydan wacay waxay igu tiri cabdinuur xamraa joogaa waxaanan la joogaa gabadhii waxaanan rabaa inaan doofiyo waxaan ku yidhi gabadhaas waa gabar anka oo da-deeda todoba iyo toban ogaanikiid ku sheegeen xadna ima lihidiin gabar da-daajita inaad haysataan waxay igu tiri gabadh aad todoba toban jir ma aha waa sideed iyo toban jir waana qaangaar caqli iyo garasho ku filanna way leedahay denmarkna way ku dhalatay sharcigeedana waan wadaa Eh, wax dembi ana dalkiina kama gelin Eh, waalidkeedii ayadana inaad isu geysaan shaqadiina ma aha marka haddii dembi aad ku haystaan gabadhaana kusoo dacweeya haddii aadan ku haysanna gabadhaan anigu galabtaan diyaaradda kenya airway saaraya waxaana u kaxaynayaa meeshii iyo wadankii markii hore eh, laba sano ka hor laga keeno waxayna sheegtay muwaadinkan waa muwaadin eh, denmark u dhashay oo dalkeeda u laabanaya oo wadankan jujuug lagu keenay oo dhaqan celin loo keenay oo hadda dadkeedii iyo waalidkeed baxsad ka ah taliyaduna waxay ka codsatay safiirka inay gabadha gooni u wareysato gabadhii markay wareysatana waxay ka dhaga areystay in hooyadeed lala haleeshiiyo in waalidkeed la tuso in xitaa eh, reerka iyo gabadha inta la wada haleeshiiyo la heshiisiiyo ayagoo heshiisa dumintigeeda laba qaaday baxdo laakiin safiirkii waxay ku adkaysatay gabadhaan sharci ka hor istaagaya gabar qaangaara oo dalkii ay ku dhalatay u noqonaysa inaysan dowladda soomaaliya u oonin dembi hadda lagu hor istaagana oo looga celiyo safarkan inaysan jirin markaas waaya marka aan eh, maxay ahayday aan reerka u sheegaya gabadhii in lala tegey amran xalane waa hooyo dhibana ah oo gabar ay dhashay looga qaatay dalka gudihiisa cidda hawshaa ka shaqaysana ay tahay dowladda federaalka oo ay ka aaminsaneed inay tahay dowlad sax ah oo ilaalisa xuquuqda muwaadinka gabadhaasi yar waxaa laga fogeeyey waalidkeedii iyadoo loo xumeeyey diinteedii iyo dhaqankeedii lamana oga sida uu ku dambayn karo aayatiinkeeda warbixintii maxamed cali aadan ayaad dhegaysateen iminka ayaan toos u gelaynaa falanqaynta aniga oo soo dhoweynaya martida dhoktor xanafi iyo sheekh cali katiin ditoorka oo dhanka midig iga xiga haddaan ku horeeyo n ditore waad dhegaysatay warbixinta marka hore maxaad odhanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Eh, runtii waa dareen aad iyo aad u murugo badan hooyo soomaaliyeed oo muslimad ah oo canugii beerkeeda kasoo go-ay kasoo qaadatay gaalo in maaragtay sida loo galo waa wax aad iyo aad looga xumaado maaragtay oo laga naxo weeye runtii tiiraanyay abuuraysaa Eh, waxaan dhaqankooduna waa iska sidaasoo naxtin iyo islaamnimo iyo walaalnimo iyo soomaalnimo ma laha marka waxaan wax mabda malalka arrinta waa arrin laga qoomoodo runtii aad baa loo mutaabicinay gabadha sida loo galay ee hadallada lagula hadlay aflagaadada lagula hadlay si loo meermeeriyey gabadhii mar waxaa leeyahay ma naqaano ma arkin mar waxaa leeyahay waa ku daba joognaa mar waxaa leeyahay waa haynaa mar waxaa leeyahay lacag keenaya laba kun oo doolar lagu tusayaa runtii waxay ku sameeyeen wax araasin aad iyo aad u farxun bay ku sameeyeen marka waxaas oo kaleeto waa dhaqankii laga keenay meelahaas mar gabadhaas waa ka xunnahay waa ka murugaysannahay insha allahu tacala saasan lehay waa tahay waan kuu soo labanayaa ee aan soo dhoweeyo dhankiisa ee sheekh cali katiin ee sheekh aslanba maxay shareecada islaamku ka qabtaa in qof muslim ah lasoo qabto islamarkaana loo dhiibo qof ama dowlad gaalo ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد walaal waa dhowaa jasaakum allah khayran baaraka allahu fiikum dhammaan dadka muslimiinta aan dhegeysanaya waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waxaan kaloo salaamaynaa wariyayaasha idaacadda alfurqaan jasaakum allahu khayran su-aasha jawaabteeda waxa weeyaan insha allahu tacaala dadka muslimiinta si guud waa dad isku xiran oo isgarabsi iyo isku naxariisasho iyo isku dhimrin iyo isxiriirin ay ka dhexayso isku garabna ah haddaba xidhiirka intaa la eego baaxadda dheer leh dadka muslimiinta ay ka dhaxayso in qof ayaga ka mid ah ay gaal u dhiibaan waa arrin burinaya shareecadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku dhaqmayeen baabi'inaya walaaltinimadii meesha ka saaraya xidhiirkii dadka muslimiinta ha ka dhexeeyo nabiguna sala allahu alayhi wasalam wuxuu noo sheegay dadka muslimiinta inay isku xiran yihiin aynasa ahayn qofka ayaga ka mid yihiin qof kale uu gaalo u dhiibo aysan bannaanayn shareecada arrintaa marka waa arrin aada iyo aada runtii u khatar ah weliba hadda dhacdada dhacday iska dhaafadda qof weyn oo muslim ah oo isagu isxakamayn kara waxaaba laga yaabaa inay maaragta wax badan aysan u dhibin arrintaas laakiin qof yar oo haddana gabar ah oo gaalo mujrimiin ah ee la dagaalamaya dhaqankeeda iyo caqiidadeeda iyo dhaqankeeda wanaagsan iyo akhlaaqdeedaba loo gacangeliyo iyadoo la og yahay inay u nugushahay intaasoo dhan taas iyadu waxa weeyaan waa arrin aada iyo aada u khatar ah dadka arrintaa ku dhaqaaqayaana waa dad ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisii baalmaray marka arrintaas waa arrin aan bannaanayn adilo aada u fara badan oo kitaabkii sunnadan ay caddaynayaan inaysan bannaanayn ruux muslim ah in cadow gaalo ah loo gacangeliyo sharcigu wuxuu waajibinayaa in gacanta cadowga kuwa ay ku hayaan ee qafaasheen ee maxaabiista laga soo furto nabiguna sal allau aleyhi wasalam uu amray dadka maxaabiista ah ee gaaladu ay xirteen in lasoo furto waana waxaa dadka muslimiinta waajib ku ah laakiin qof muslim inay gaaladii u gacangeliyaan arrintaasi arrin aan bannaanayn wey jazaaka allah khayr waa tahay doctor xanafi marka laga hadlayo in qof soomaali ah la qabto oo loo dhiibo shisheeye waxay soo caanbaxday waagii hogaamiye kooxeedyada goortaasoo la dhoofin jiray ee dadka culimada ah arrintaasna dabcan waxay bulshada dhexdeeda ka noqotay mid dhaleecaysan oo ceeb ah oo aada looga gilgishay saad la socotana arrimahaasi waxaa sameynayay hogaamiye kooxeedyo qaarkood idaacadaha ka sheegay inay yihiin ee dad u shaqeeya interboolka marka maxaa keenay bay kula tahay in waayahan ay soo kordhaan in magac dowladeed lagu qabto ee dad soomaali ah oo muslimiin ah kadibna shisheeyaha loo dhiibo sida gabadhan yar reer xamarka baa waxay ku mahmahaan gaar ahaan gabdhaha soomaalida reer xamarka ah ayaa waxay ku mahmaahi jireen xalwadaad cuntay boodboodkeeda lagaa rabaa waa mahmaa iska reer xamar oo aad loo yaqaano xalwadaa cuntay boodboodkeeda lagaa rabaa marka arooska la dhammaynaya gabdhaha xalwaa laga cunaya marka habeenkaas waa in la boodboodaa tan marka waxay xasuusinaysaa hadda wixii diyuus bara lagu soo baray oo gaalo soo bartay ya hadda wixii in hirgela iska rabaa dimuqraadiyahan qaadanay dimuqraadiyad boodboodkeeda lagaa rabaa inaad dadka gadatid inaad shuruucdooda ablikaaraysid inaad tidhaahda maaragta waa noo bannaan tahay taqriirka hadda ugu dambeeya waxaa la leeyahay waxay soo saareen gaaladu waxay leedahay soomaalidu waa dowladda adduunka u mumaasuqa badan adduunka meesha u maamuso musumaasuqa badan rishwo laaluush corruption wax walba aa leeyahay dhinaca kale waxaa leeyahay deenanaan ka cafinaynaa kanaan ka samaynaynaa dhinacna waxaa leeyahay marka waxaas waxay kutusinaysaa xalwadaa cuntay boodboodkeeda lagaa rabaa inaa shaqaysa marka lagaa rabaa oo aa kan soo qabata kanaa warbixinta ka geysa kanaa geysa kana xalna aa keenta haddee dimuqraadiya wixii aa sheegaysid inaad meesha keentid ayaa la iskaga baahan yahay waana insha- dhibaato ummadda maanta taagano waxaasoo dhan waa wax lagu soo baray diyaas baraha shuruucdooda iyo nidaamkooda iyo xuquuqdooda iyo caruurta inaan la taabo karin in haddii wax yar sameeyaan nine nine loo wacaaho maarata hooyada ilmaha laga wadana waa dhaqan la soo baray oo xaggaa laga keenay oo dimuqraadiya la yidhaahdo oo sharci nidaam degsi la yidhaahdo oo gaalada ay soo barta waay marka dhaqankii in lala boodboodo waay in xamar laga muujiyo waay waxaase meesha ku jirto in la ogaado waxa madaxtooyada ka jira in la fahmaan rabaa maxaa ku qasbaya sidaas arbacadii aan mar dhagaysanayay ayagoo qabanaya saraakiisha xoogga dalka ayaa shir qabanaya oo calan ah oo waraysi oo wariyaasha ay qaadayaan waxay leeyihiin anaga hal sano mushaar ma qaadanin wax nala hadla ma laha deerfar waa ganacsanaynaa dadkaan ka ganacsanaynaa kan afduuba kana afduubanaynaa waa nafsaha sidii soomaalida lagu ahaa jiray waagii qaqablayaasha qofaa la soo qabanaya say biyaana la geysanayaa ama siisiyaa la geysanaya nafsaha baa hadda socoto sidii yaa socoto wax ka golisa ma laha midda kale waxaa la rabaa in la ogaado meeshaan xalana la yirahdo waxa ka socda haddii la ogaa lahaa ummadda waa na xileed maarta waxa ka tagan haddaa ogaa lahedeen wallaahi waxaa laygu dhaartay in intaasoo dad ah oo soomaali ah oo muslimiin ah oo dhallinyaro u badan qaarkood inay farinjeerada isbitaallada ku jiraan oo qaarkood keliyaha lagala baxay qaar beerka lagala baxay qaar la qalqale lagu jarjaray qaar aan la garanayn meel loo qaado qaar loo qaada meesha la eritre dhibka ka jira meesha waxa ummadda lagu sameeya xalna waxa ka jiro ilaahi unbaa garanaya subxaana wa tacaala marka waxaa labaa dadka soomaali inay fahmaan in maanta loo soo dhigtay intii yareedo ilmahoodii la soo caratay diin islaam ula soo caratay in maanta la qaqabto halkaa la geeyo waayahay ee sheekh cali katiin ee dhiibista gabadha ee dowladda federaalka iyo denmarkba waxay ku xalaashadeen inay tahay ee siddeed iyo toban jir sida ay hadalka u dhigeen ee dabcan saan la soconno dhaqankaasi wuxuu ka jiraa waddamada reer galbeedka ee soomaaliyana waa dal muslim ah markasee ku dhacday gabadhii oo aanan joogin denmark in lagu dabaqo dhaqankaas dowladda federaalkuna ay tidhaahdo waa sax Eh, runtii waxa horta waxaan leenahay awalan eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadhii gabadhaa dhashay hooyadii gabadhaa dhashay la dhiibay ee gaalada loo dhiibay Eh, waxaan leenahay isbiri waxtasibi sabar arrintan waa imtixaan wey in gabadhaadi lagaa dhaco cadow ay kaa dhacaan cadow kalena ay usii dhiibtaan oo iyaga saaxiibadooda ah runtii waa arrin imtixaana weeyaan iimaankaaga iyo iyo diintaas saad ugu sugan tahay baa lagugu imtixaanaya marka waxaan leenahay sugnow ilaahayna subxaanahu wa tacaala si dhaba u tala saaro ilaahayna u bari gabadhaada inuu kuu soo badbaadiyo oo diinteeda iyo akhlaaqdeedana ilaahay kuu xifdiyo taa waxaan ugu maaragtay u diraynaa walaa gabadhii walaashii muslimadda ahayd ee dhibaatada adag ay gaalada u geysteen waxaan leenahay naxnu macaki jazaaki allahu khayran dadka muslimiinta waa kula jiraan waana kuu damqanayaan sidaa u damqanaysa ayay kuula damqanayaan dadka muslimiinta jirkooda waa isku xiran yahay nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi mathalu lmuminiina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathal ljasad lwaaxid ida shtakaa minhu cudwan tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma mar gabadha waa la xanuunsanaynaa dhibaatada ay gaalada u geysteen oo gabadh iyadoo ay dhashay oo cid uga xaqnimo badan aysan jirin tarbiyadeeda maxaa denmaa geynaya iyadaa uga xaqnimo badan Eh, in laga dhaco laga xoogo ayadoo markaa lagu marsiyoonayo waa qaangaar loona cuskanayo qodob wadan gaala u degsan oo ah toban iyo sideed sana lagu qaangaaraa nimanka marka maxaa hadda gabadhi meeshii maba joogta denmark halkan bay joogtaaye maxaa keenay in la yidhaha qodobkaasaa loo cuskanayaa yacni qodobka xagga ayaga sharciga u ah denmark iyo gaaladaas ayaa kuwan murtadiintana u ah macnaha xugum sharci u ah ayagana oo qodobkaasay aaminsan yihiin waana qodob baatila wey maxaa yeelay qofka hadda waxaa laga yaabaa shan iyo toban sano gabadhi inay ku guursato ama wiilkii uu ku guursado oo ilmo ay ku dhalaan iyagoo toban iyo toddoba sano jira oon sideed iyo toban sanona gaarin agtooda saqiiro ay ka yihiin yacni wax qaba oo muslimna ma jira arrintaas arrin baatile wey marka waa arrin baatil ah oon jirin in la yidhaahdo waxa weeyaan toban iyo sideed sano keliyaha lagu qaangaaraa cid qabto muslim ma jirto waa wax gaaladu ay dejistay ayagu ay wataan marka waxaan leenahay waxa qabtay oo meesha yimid waxa weeye wax kale ma ahane kuwa denmark jooga iyo kuwaani waa isku caqiido ayagaa isgarabsanaya ila gaaladu gaalada kale ayay la jiraan ayagaa iscaawiya ayagaa wax isu qabta marka qofkii xagga lagala soo fakaday ee akhlaaqdii gaalada lagala soo cararay inay halkaa marka inta ku qabtaan isla meeshii u celiyaan una cuskadaan qodobkii kuwaasi ay cuskanayeen yacni waa isku saaxiibo wey. saaxiibadood bay u celinayeen waana isku manhaj waayahay waxaa jirta ee su-aal ee ka agdhow arrintan balse inta aanan siin ee doctor xanafi ee kolley gabadhaas yar waa la dhoofiyey waxaa laga dejiyey waddanka denmark markii horena dalkaas ayay ku dhalatay oo wax badan oo tarbiyo ah iyo diin ah ma aanay arag haddaba su-aashu waxay tahay waa noocee dhaqanka ka jira danimark iyo wadamada la midka ah ee reer yurub arrimahaasi waxaa si kooban inooga waramay aqoon-yahan cabdulaahi cali hiirad oo wadamadaasi ku dhaqan
bismillahi raxmaan raxiim wadamadan waxaa ka jira institutiono goobo cilmi baariseed oo sameeya baxthi sameeya baxsiyaadkaas marka ay sameeyaan diiniyan waxaan ognahay dadka baadiyooba waxay jecel yihiin inay baadiyeeyaan dadka kaleeto si ay ula mid noqdaan marka waxaa jira institutiono fara badan oo meelo badan heer walbana leh heer dugsi hoose heer dugsi sare heer college ama heer jaamacadeed looga baaraandugo sidee maaragtay loo dhaqan ahaan looga dhigaa kuwa dhaqanka ku dhex milma walow meelaha qaybtoodna la ballaariyeyba oo dadka waaweyn ama waxyaaba in lagu mashquuliyo ama howlo kale ama caqabado siyaasadeed oo noocaasa dhaqaalaha lagala diriro oo kale oo ama shaqado sidii ay rabeen inay u helaan aanay u helin culaysyo fara badan oo shaqada lagaga xaniboo kaleeto dimuqraadiyadayn for example iskuulka oo kaleeto oo qofka gabdhaha oo kale la siinayo option macnaha laba kala doorasho inuu surweel gashto iyo inuu goono gashto gabadhi goono markay gashotona waxay dhacaysaa in jirkii qaybo kamida ay qaawanaato hadday surweel gashatana haddee xooga aad moodid in maarag lugihii ay kala muuqanayaan marka in taasoo kaleeto iyadoo surweelkii dheeraa gashan in goono xoogaa lasoo dheereeyey haddaan baxtaa goono jilbaha wax ka hooseeya midaan joogin baa laga yaaba iskuulka bolisigiisu inuu sidaa yahay marka inay markaasoo kale surweelna gashato goonadiina gashato at least bal baridii iyo waxa marka arrinta galmada in loo dhigo xiisad ahaan waa wax jira oo waxaa laleeyahay inay cunugu horta wax samaynta inuu cunugu waxa uu rabo uu sameeyo marka uu soo gaaro meelaha qaybtood waa wax ay inta badan ku abaabiyaan oo ayba ceeb la tahayba maxaa la yidhaahdaa in cunug aan waxba samaynin oo soo gaaray dhallinyaronimo ka soo gaaro iyagu ceeb bayba la tahayba waxaa la barayaa wax ay ugu magac dareen tacliinta galmada oo luqadda qalaad ay marat si kale u dhigaan marka waxay barayaan sidee looga hortagaa inaad uur yeelato waxyaaba aan maaragtay cunugu xilligaa maskaxdiisa in la geliyo oo lagu mashquuliyo halkaa loo jeediyo aanu u baahnayn tan maxaa la yidhaahdaa faraxumaynta wax meelo badan ka dhaca oo waxay yidhaahdaan iyaga luqadooda marka loo eego markay ogaadaan inuu qofkaa waxaa sameeya waxay yidhahdaan bidophile marka arrimahaasi waxa ugu daran oo aadka hadda ay ugu wajahan yihiin waa waxyaabaha dhalinroga dhaqan macnaha dhaqan bi'inta ah oo diin bi'inta ah oo diinta ka fogeynaya oo in la mashquuliyo cunugii oo xitaa iskuulka marka uu ka tago brogramo loo sameeyo ciyaaro maaragtay clubs banooni waxyaabahaas in waxyaaba noocaasa lagu mash waa tahay kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan cabdulaahi cali hiirad ee doctor xanifi waad maqlaysaa ee dhaqamada ka jira wadamada yurubta gaar ahaan wadankii loo waday ee gabadhii yareed ee hooyadeed looga xoogay magaalada muqdisho haddaan ku laabano dhiibisteedii dowladda federaalku weli waxay ku adkaysanaysaa inay ku saxan tahay dhan kale markaad eegto sida uu sheegay taliyaha madaxtooyada wuxuu muujiyey in haweeneyda safiiradda ka ah denmark ay ka diiday waxyaabo badan iyaga oo dowlad ah marka waa maxay waxaa heerkan soo gaarsiiyey soomaalida horaan u sheegnay inaysan xaq ee midna aysan u lahayn naag gaalaa inay wadato oo gabar muslimad ay ka wadato laakiin waxaa nasiib darro ah oo waxaa sallaxay oo waxaas ummadda ku hogaamiyey waa culamaa usuuga weeye culamaa usuuga ayaa ansixiyey oo si calan ah oo af buuxa ya midkaan bashiir axmed sala yidhaha af buuxa uu ku yidhi xeerka jinsiga culummadu way raacsan tahay warkii layga sheegna waabe marbuu dabca inuu iska diidiido oo ka qayliyo subax dambana cabdirashiid inaa cabdirashiid cali shmar kula shirmay doodii uu qabto waa ii duubantahay ilaa hadda waa ii taalaa si toos uu yidhi hadalkaas qalad baa layga sheegay xeerka jinsiga waa saxsan yahay waxa dhaha waa ninku hadlaya magac culamaa u soomaali waa culamaa usuuwe soomaaliduna way baratay waxay yihiina waa la ogaaday meesha tagayna waa la ogaaday calowjiisu ah kii ka hore uu dhahay qur-aanka laguma tirin dastuur dowlad lagu dhaqo ma aha waa lala taaganya waa iskala socotaan waxaa nasiib darro ah marka ummaddan waxa meesha dhigay waa culamaa usuu wey culummadaas xun ee maanta waxba laga marsana wuxuu ku doodayaa sharci waxaa jira kuleeyin caalami ah waxaa layahdaa siido xeerka jinsiga ku dhisan yahay sharcigaas wuxuu kumaya xeerka jinsiga waa xeerarka fasaxa qofka waxaa ku qoran dastuurka soomaalida qofka diintuu doono xul u leeyahay qofka diintuu doon uu qaadan karaa soomaali kirishtaan buu noqon karaa yuhuud buu noqon karaa islaam buu ku noqon karaa wuxuu doon noqon kartaa lama farigelin karo markaasaa culamaa usu waxay leeyihiin dastuurku waa dhammaystiran yahay waa fiican yahay waa qodobo xun kuma jiraan waxa meesha marka ummadan dhiga meesha waa culamaa usuugaas kaleeto waay waxaa xaq u siiya haweenaas marka waa culamaa usuugaas u sallaxay waxaas inay dawladda ku dhaqanto oo lagu ablikaareeyo oo iska dhigaan dad wanaagsan iska dhigaan culamaa suga u sabaacan qir la weydiina insha allahu tacala waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aanu ku lafagurayno dowladda federaalka ah oo gabar yar oo soomaaliyeed u gacan gelisay dowladda denmark haddaba inta aanan sii ambaqaadin falanqaynta waxaa mowduucan aragti ka soo dhiibtay qaar ka mida dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dal iyo dibad intaba bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta fikradda taagan oo ah ee hooyo soomaaliyeed oo ilmaheeda soo dhaqan celisay gaalo kala soo carartay si diinta islaamka ama dhaqanka ay u qaadato u soo celisay in waddankii ay islahayd waa waddankaagii hooyo oo dhaqankaagii iyo soomaalinimadaadii iyo qur-aankaagii ilmaha kusoo barto uu noqday xero dhurwaa dhurwaagu waxba kama tago waxna ma daayo marka horta aad iyo aad baan uga xunnahay maamadaas ilaahayna gabadheedii si dhaqsale oo khayr qaba ha uu wada kulansiiyo dhibaatada haystana ha uga soo daayo intaa markaan uga baxo tacliiqa maamada iyo waxa ka jiro war niman yahow nimankan meesha joogo niman la keenay oo shaqaalaa weeye shaqadii loo idmaday ayay qabanayaan qof soomaaliyeed in uu soo noqdo oo dad noqdo oo ilmihiisu dad noqdaan lama ogolo awood ayagu ay leeyihin ma nimankan dibadday ka yimaadeen dhowr barnaamijhii horena waa looga hadlay waa niman shaqaale ah marka shaqadooda waxay tahay inay far muuqaan ama xuureemaan qofkii ilmihiisi keenay qofkii salaad tukado qofkii wax qabsado qofkii xataa dhaawadani baan ahay waxaasay horta jaajuusaan dhibta ay wadaan ayaana ka daran haddii ay guulaystaan oo waddanka u haraan oo ayaga iyo ragga lamida ay maanta ku guulaystaan siraacan ka dhexeeya ayaga iyo nimanka dagaalamaya wallaahi waxay suubinayaan waxa china ay ku suubisay muslimiinta ilmaha iyo aabihiis baa la kala kaxeynayaa aabbaha iyo habartaa la kala kaxeynayaa idaacadaha waa daawataan marka nimankan waxa ay soo wadaan ayaa horta ka daran waxa hadda ay maanta bilaabeen haddii aan laga hortegin soomaaliyey maalin aan maanta ahayn ayaa la raadin doonaa oo la odhan doonaa xaggee wax ka doonaa mar uusan calaacal wax tarin ta labaad waddanka waa la haystaa gumaysi buu ku jiraa nin gumaysi ku jira muxuu dhaqan celiyaa dhaqankii rag kalea kaaga horeeyo midabkaagii oo kale soomaalile waad la socotaa ninkan farmaajo layirahd anigu waxaan u taaganahay oo halkaa qoraxda u joogaa u dagaalamaya oo nafteeda u horeeyaabuu yidhi waa difaacaan difaacaya maraykanka maxaa kaloo marka sugaysaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha raadiyo alfurqaan dhammaan dhegaystayaasha dalka iyo dabadda meel kastay joogaan waa walaalkiin cabdulaahi maxamed oo jooga gobolka mudug haddii aan ka hadlo ama fikirkayga ka dhiibto dhibka ay nuga hayaan nimankan dulliga ah ee murtadiinta ah dad muslimiin ah oo waddamadaas gaalada ku barbaaray oo ku koray oo ku dhashay laga yaabaa waddankii in loo soo celiyo la yidhaahdo bal waddankii ha tageen dadkii ha soo barteen luuqadoodii iyo afkoodii ha soo barteen diintii ha soo barteen dhulkoodii ha soo arkeen kadibna gaalo in loo gacangeliyo dib looga celiyo waa arrin aad u xanuun badan fool xun ilaahay subxaana wa tacaalaa ayaan ka baryayaa ummadda ilaahay inuu ka qabto marka waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacala ha idin barakeeya halganka wada gaalada iyo cadowgana meeshaad artaan ku baabiya ku naafeeya idinka raadiyo alfurqaanna waxaan idin leeyahay maaragtay khayrka aad wadaan walaalaha aad u tabinaysaan tabiya kolay barnaamijyo muhiim ah yaa idaacadda ka baxa in dee kuwo kaleo ka muhiimsanna maaragtay idaacadda lagu soo kordhiyo waa arrin lagama maarmaan weeye lagama maarmaan sida hadda barnaamijyada taariikhdoo kale wixii maaragtay bulshadaasi anfacaya oo wax u tarayo wax ka faa'iidayso inta idaacadda dhegaysto ku xiran xitaa kuwo badanoo idaacadda aan ku xirayn ama aan aqoonba bay maaragtay u sii gudbaysaa hadda barnaamijkii andonos iyo taariikhda daraawiishta iyo markaanu gudbinay dad badan oan xitaa idaacadda garanaynba maayarto idaacaddana xaggee bay ka jirtaa xaggee maaragtay ka shaqaysaa warda waa idaacad islaamiyo waxay ka shaqaysaa dhulkay ka jirtaa soomaaliya ka jirtaa dhulkeenay ka jirtaa warka saxda usoo gudbisa ee kuwan reer galbeedku leeyihiin barobagandada iyo beenta badan kuwaas ma ahan markaase waxay yidhahdeen idaacaddaas maaragtay inaan baranno bal aan dhegaysanno baanu diyaar u nahay dee ka dhegaysta websitekeeda gala baan ku yidhi marka walaalayaal marka meel kastaa joogta allah idin barakeeye gabadhaas walaasha hooyadan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha u soo daayay gabadheeda waana arrin aad iyo aad u xanuun badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah mascuud oo jooga gobolka sanaag haddaan fikirkayga ka dhigto waxa weeyaan dhacdadaas ka dhacday xamar ee qoladan madaxda sheeganaysa ay inanta yeero ee muslimadda ah ee soomaalida ay u dhiibeen cadowga waa arrin aada u xun run ahaantii aada iyo aada u xun weeyaan waxaanay muujinaysaa taasi yacni waxa weyaan in nimankaasi diin haysan oo ay diinta islaamka aaminsaneen ay iska yihiin inu colashadu shaqaystayaal qandaraaslayaal ah oo cadowga markaa uu ku qabsanayo dalka dalka soomaalida sidaa awadeed markaa waa arrin aada u foolxun oo laga naxo weeyaan waa arrin aada u xun aada iyo aada baan uga xumahay magacaygu waa axmed waxaan ka soo hadlayaa gobolka togdheer arrinkaa haddaan ka dhiibta ra'yigayga inantaa loo gacangeliyey nimanka gaalada ah horta marka ugu horeyso waan cambaaraynaynaa aad iyo aadna waan uga xunnahay waa arrin runtii dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa arrin aad iyo aad ay uga xumaadeen waxa weeyaan maanta qura ma ahan hore waxaad og tihiin in waxa weeyaan ninkii la odhan jiray qalbi dhagax ay loo dhiibay itoobiya loo gacangeliyey inantaa yar maanta waxa weeyaan waa inan sooma inan soomaaliyeed oo muwaadinad ah in maanta waxa weeyaan waddankii laga keenay oo waxa weeyaan laga soo musaafiriyey oo waxa weeyaan waddankeeda la keenay dalkeeda la keenay in maanta waxa weeyaan nimankan farmaajo iyo ciidankiisoo leh muwaadiniin baanu nahay oo waxa weeyaan maanta ummadda soomaaliyed waxuu qabanaynaa qof kastoo soomaali ah oo islaam ah arrinkaasi maanta wuu fahmay dalkay iibsanayaan inantaani waxa weeyaan way iibsadeen lacag bay ku qaateen adduun bay ku qaateen arrinkaana markaa waxa weeyaan aad iyo aad baan uga xunnahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walaalaha kawagala idaacadda alfurqaan wasalaamutiin hadaan arrintan ka hadlo gabadha hooyadii laga kaxisay horta waa arrin aada looga xumaado aada iyo aad cid kastoo diirnaxaya ku yaalla waa arrin uu aada uga xalaal xumaan karo dee waxayna ku tusinaysaa maxaaday sida ay raggan dabadhilifada gaalada u ah ee gaalada u shaqaynaysay xitaa uga guuray soomaalinimadii iyo diirnaxii iyo wadadhaladkii iyo maxaaday diirkii uu isu bedelay qofkii diintiisi markiisa bedeshay dareenkii iyo maxaaday dadnimadana uu ka raacaysa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan oo cabirayay dareenkooda ku aadan gabadha soomaaliyeed ee yar ee dowladda federaalku ay u dhiibtay denmark xilli hooyadeed oo ooyeysa loo diiday inay aragto ama lala hadalsiiyo telefoon ahaan haddaba inta aanan siin martida dhacdadaasi kadib dowladda federaalkii waxay qaaday tallaabo kale oo la yaab leh waxay mamnuucday xarumaha lagu dhaqan celiyo dadka laga keeno waddamada shisheeye gaar ahaan yurubta iyo maraykanka sidoo kale waxay dowladdu mamnuucday weerar afka ahna ay ku qaaday xarumaha dadka lagu quraan saaro warbixin arrimahaasi ku saabsan waa kan cabdisamed cabdulaahi kadib tallaabadii lagu dhiibay gabar yar oo dhaqan celin loo keenay dalkeeda hooyo waxa ay dowladda federaalku go'aansatay in magaalada muqdisho laga waayo xarun dhaqan celin oo lagu tarbiyayo dadka waddamada reer galbeedka laga keeno sidoo kale waxa ay dowladda federaalka ah amar duldhigtay xarumaha quraansaarka guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir abshir cumar cabdulaahi oo shir jaraayad ku qabtay muqdisho lix iyo labaatankii bishan janawari ayaa dhaleeceen dusha uga tuuray xarumahaas wuxuuna soo saaray amarro adag marka hore wuxuu sheegay inaysan xamar ka furnaan karin xarun dhaqan celin oo uu ku sheegay kuwa xabsi u eg xarun xabsi u eg ma ka furnaan karto magaalada muqdisho shaqadeenna waaye mana ka aamusi karno waxaan rabnaa hadday arrimo kala qabanayaan ee madraso camal tahay ha yimaadaan waxay qabtaan iyo brofailkooda ha keenaan ha caddeeyaan shaqadooda dadka ku jirana waa la diri doonaa tirakooba lagu soo samayn doonaa waana lasoo fiirin doonaa arrintaas waxaan rabaa in booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga kale inay arrintaas isha ku hayaan hadday jiraan xarumo xabsi u eg oo dad lagu hayo xarumaha dhaqan celinta ee u adeegsaday erebixinta ah xabsiyo ayaa wuxuu ku sheegay inay sababaan isku dhac waalidka iyo carruurtooda taasoo markay xaaladda meel xun gaarta lagu eedeeyo dowladda federaalka sida uu yidhi kiiska xabsiyada u eg wuxuu keenaa conflict ka dhasho waalidiinta iyo ilmahooda dhexdooda wuxuu keenaa markii ay xumaato arrintaas in loo saariyo dowladda soomaaliya oo la yidhaahdo ilmaheena ayadaa naga baadiyeysa amba naga dhumis waxyaabahaasoo idil marka waxaa looga bixi karaa inay horta waalidiinta raacaan sharciga waalidiinta dhaqan celinta u keenay carruurtooda ayaa wuxuu amray in carruurtooda ay geeyaan xabsiga dhexe oo dhowr jeer ay ka dhaceen kiisas rag iyo dumarba lagu kufsaday dadna lagu dilay wuxuuna sheegay in xabsiga dhexe ay yaalaan tarbiyo iyo banooni intaba cunugaaga haddii aada maaro u weysid waa la tarbiyeynaa iskuula ka furan xabsiga dhexe waa la barbaarinaa meel furan uu banooni ku ciyaari karo marka looma baahno villo intii lagu qorto xarunta dhaqan celinta raalligna kama naqanayno hay-adaha amnigana waxaan faraa inay arrintaas isha ku hayaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada waa mas-uuliyaddooda inay soo sheegaan xarumaha ka furan degmadooda haddii ay imaan waayaan tillaabo annagaa ka qaadi doona isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu dhaleeceeyey xarumaha dadka lagu quraan saaro ee ka furan magaalada muqdisho wuxuuna ku eedeeyey dadka shayaadiinta qabaahi inay uleeyaan wuxuuna sheegay inaana qaanuunkooda ogoleen in qofka la quraan saaraya la uleeyo meesha kaloo aan rabay inaan haddana sidoo kale faro meelaha quraansaarka oo dadka lagu quraan saaro oo dadka qaar ula dhaqmaan garaacis ay ku jirto waa wax ka baxsan qaanuunka ka baxsan waa ma yeeli doonno in waxyaabaha sharciga ka baxsan la sameeyo intaas kadib wuxuu duldhigay awaamiir adag isagoona yidhi maadaama ay qur-aan iyo waxaas ka shaqeeyaan annagoo kaashan doona wasaaradda awqaafta waa inay iyagana yimaadaan oo aan aragnaa tiradooda iyo ruqsada ay haystaan marka waxaan rabnaa xarumahaas qur-aansaarkana hadday jiraan iyo waxay qabtaanba annagoo ka kaashan doonno maadaama qur-aan iyo waxaas ay ka shaqaynayaan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta annagoo la kaashan doonno waa inay ayagana yimaadaan ay waxay qabtaan iyo inta ka shaqayso iyo ruqsadda ay haystaan waa inaan aragnaa hadalka ka soo baxay guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ayaa noqday mid saameyn weyn ku yeeshay bulshada isku soo wada duubo muqdisho iyo meelaha la midka ah ayaa waxaa muuqanaya inta ku cambaar leh ay ka noqonayaan xarumaha diineed ee bulshada loogu adeego waa hagaag warbixintii cabdisamed cabdulaahi ee dor xanafi soo dhowow labo ayaan u kala qaadaynaa xarumaha la mamnuucay haddaan ku horeyno awaamiirta ka dhanka ah goobaha dhaqancelinta maxaad ka odhanaysaa bismi llahi raxmaan raxiim waa dhegeysanaya ninkan ay ku tilmaameen taliyaha maxkamadda racfaanka ku tilmaameen waa dhegeysanaya runtii waxay tahay horta dadka waxaa dhibay tabeelayaasha meelahaas ku dhegan markaa aragtid tabeelol waxaa lagu qoray xarunta dhaqancelinta dadka laga keenay diyaas baraha ya arrinkaas horta waxay ku noqotay murug bay ku noqotay waana arrin saxa oo tabeelo saxa ah waxay murug u noqotay doyay dadkan waxay rabaan ee dimuqraadiyadda ah oo ay rabaan inay hirgeliyaan iyo waxa la soo faray iyo mashruuca loo xil soo saaray iyo waxa dastuur looga dhigay iyo waxa qawaaniin lagaga dhigay ayaa la rabaa maaragta in hirgelinaa wixii marka haddii la yidhahdo waa laga dhaqan celinayaa wixii xagga laga keenaa laga dhaqan celin haddii la yidhahdo isma qabanaysa maaragtay waxay kutusinaysaa qofka tabeelaha markuu arko waxaa ku soo dhacayso war waxaan waa wax u baahan dhaqan celi ilaaha idinku dhaar adaan ku weydiina filibiino nin wariyaa taa waa la socota xaaladda ninka la soo taagan aniga saddex iyo labaatan sanan ingiriiska deganaa waxbana kama qabo maanta waa horumar in gabdhaha ay gabdho guursadaan gabdhaheena guurka loo fooday ninka la soo taagan ilaah baan kugu dhaariyey soo ma istaahilo ninka in dhaqan celi lagu sumay adaan ku weydiinaya ragga waa isguursan karaan dhibaato male ninka la soo taagan asigaas jeeso waa u baahan dhaqan celin farmaaja dhaqan celin u baahan khayrlaabaha dhaqan celin u baahan dadkan la soo istaagan kitaab ma ku dhaqmaynaa maya la soo taagan so uma baahna dhaqan celin ilahan ku dhaariye sheekh cali katiin maxaad raacinaysaa isla halkaas iyo tallaabada lagu mamnuucay xarumaha dhaqan celinta nimanka hadda hawshaas eelaaminaya ee maraakiistaas dadku lagu tarbiyeynayo dhaqanka ay ka soo halleeyeen reer galbeedku xeraya ee celaaminaya arrinta noocaasa waa niman ayaga dadkoodii ah waa kuwa iyagoo hero dhaqankooda usoo dooriyeen hore ay u soo halleeyeen ay akhlaaqoodiis ku soo baabi'iyeen waddamadaas reer galbeedku ile waxaad og tihiin dadkan gaalada loo qaadayo ee reer galbeedka loo sii daldalayay muddooyinkii lasoo dhaafay sanawaadkii lasoo dhaafay ee in badan akhlaaqdooda looga soo halleeyey gaaladu lacag bay ku bixinayeen oo lacagtan cayrtaah la dhiibayo dadkan diintoodii baa looga gadanayay akhlaaqdoodii baa looga gadanayay dhaqankii wanaagsanaa ilahay inbaa looga gadanayay marka dhaqaalo iyo fakar iyo waqti badan baa wuxuu galay dadkan in dariiqii laga leexiyo saxda ahaa maadaama marka gaaladii dhaqaalo badan uga baxay reer galbeedka inay ummaddan baadiyeeyaan oo ilaahay diintiisa ka leexiyaan oo akhlaaqda uga ciyaaraan oo dad aan jirin ay ka dhigaan cid kastoo doonaysa inay dadkaa ka shubto wixii ay kusoo shubeen oo akhlaaq fiican u yeelaan oo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo celiyaan dhaqankeedii waxay u arkayaan dad duminaya mashruucoodii oo baabi'inaya wixii iyagu ay juhdiga ku soo bixiyeen marka kuwan camiilada ayaga u shaqaynayaa ayagiibay shaqaalo u yihiin oo waxay diidayaan mashruucii gaalada iyo reer galbeedku inuusan fashilmin ayay ka shaqaynayaan sidaa darteed bay ula ordayaan inay u cilaaminayaan in ay yidhaahdaan waxaan xiraynaa goobaha dhaqan celinta dadka laga keeno ee galbeedka waayahay iminkana waxaan eegaynaa amarka kale ee lagu mamnuucay xarumaha qur-aansaarka ee doctor xanafi maxay kula tahay waxyaabaha ku hoos qarsan amarka kale ee la duldhigaya xarumaha dadka lagu qur-aan saaro horta meelaha qur-aansaarka ah waa meelo goobo caafimaad waya oo sharci ah quraansaarka waa naqaanaa canuga waxaa laga ama qofka ul yar in lagu garaaca saar loogu dhufto ama lugaha laga garaaco ama gacmaha laga garaaco waxyar si shaydaanka loo tusi in la, in, in la garaacayo ilaaha idinku dhaarin munkaraadka jiro kasoo qaad tusaalahaanba xamar booranaa laga tumaa booranaha waa taqaanaa waxa ka dhacaya dagaal iyo digdig iyo boodbood iyo dhigdhig waxa ka dhacaya munkar ka daran maa jira ilahan ku dhaari kaas lama rabo lama baabi'inayo shaydaanka la soo deg waa soo deg baa leeyahay raashina loo qalaya cuntaa la siina wax kasta lagama hadlayo laakiin ruqyadii saxdeed qur-aankii saarkii saxa ahaa iyo shaydaankii la garaacay inay meeshan waxay ku tusinaysaa diinta ilaahay absolut inaan laga ogolayn sheekh inkastoo ay jiri karaan dad aan aqoon durugsan u lahayn qur-aansaarka amaba khaladaad ay ka dhici karaan haddana dowladda federaalku amarkeedu wuxuu ahaa mid guud ahaaneed marka ee su-aashu waxay tahay sideedaba maxay shareecadu ka qabtaa xarumahan iyo in qur-aanka lagu daweeyo dadka xanuunsan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamiin wsala wasalam cala nabiyina maxamed wbacd meelaha qur-aansaarka si guud waxa weeyaan qur-aanka laisku daaweeyo uu daawona yahay allah subxaana wa tacaala isagaa noo sheegay nabiguna sala allahu calayhi waaalihi wasalama saxaabada waa u iqraariyey qur-aanka dadka ay ku daaweynayeen marka in qur-aanka la isku daaweeyo meelo dadka qur-aanka loogu daaweeyo dad mutakhasisiin ku ah oo camalkaas yaqaanana ay samaystaan wax xaraja ma laha xilligii nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa jira dad lagu yaqaano yacni tufta iyo arrimaha noocaasa loo aado oo baarisiina oo ku caanbaxay way jireen laakiin wixii qalad diineed ah oo meeshaa lagu samaynayo shareecada beri bay ka tahay sida waxa weye dad meelaha qaarkood dad markaa waxa weye xishoonaynin shareecada ilaahay subxaana wa tacaala ku tumanaya gabdhihii la qur-aan saarayay qur-aan saarka usoo doontay meelaha qaar in markaa waxa weye iyagoo qaaqaawan internetyada lagu faafiyo arrimaha noocaasi iyadu waa fadeexo iyo diin la-aan iyo akhlaaq xumo weeye si guud waxa weye qur-aanka laisku daaweeyey ayaan ka hadalnay amaa laakiin waxa ku saabsan wixii xadgudub diimeed ah oo dadkaasi ay samaynayaan meelaha furtay oo meelaha qaar sidaa laga sheegayo taasi waa arrin marka waxa weeyaan aan shareecada ilaahay subxaana wa tacaala ay beri ka tahay dadkaana waxaan leenahay rabbi subxaana wa tacaala ka cabsada dunuubtan iyo macaasidan iyo khaladkan diimeed aada ku jirtaanna ilaahay uga toobadkeena jala jalaaluhu waana arrin aada u foolxumo badan oo dadka muslimiinta loo baahanya arrimahan inay ka hortagaan dadka noocaas ahoo shaqooyinka noocaasa qabanayana ay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsadaan oo gabdhahan ay fadeexaynayaan iyo foolxumadan iyo xumaantan ay faafinayaan ay rabbi subxaana wa tacaala uga cabsadaan arrintaas arrin qalad weyne weeyaan loo baahanya in laga baraarugo dadka muslimiintana iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa khaladaadka noocaasa loona sixi lahaa arrimaha noocaasa meelaha lagu sameeyana dadka looga digo marka qur-aanka iyo aadkaarta nabiga sal alla alay wasalam ka soo aroortay in la isku daaweeyo la isku akhriyo oo ummadana lagu akhriyo lagu daaweeyo waa shay sharciya wey nimankana waxay arrintaa u diidan yihiin haddaba iska caddahayo ayagaa ciidankii shaydaanka aho doonaya ummadda inay kusii sallidaan waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aanu ku eegayno dowladda federaalk ah oo denmark u gacan gelisay gabar yar oo soomaaliyeed oo dalkaasi looga keenay dhaqan celin iyo in la baro diinta islaamka haddaba innaga oo ku dhow gebagabada islamarkaana eegi doona natiijada iyo cawaaqibka ka dhalan karaya arrintaas ayaa waxaa xusid mudan in tallaabo taa ka daran ay horay uga dhacday magaalada hargeysa gabdho fara badan oo dhaqan celin ahaan looga keenay waddamada reer galbeedka ayaa lagu weeraray kolledkii ay ku jireen kuwaasoo dib loogu celiyey waddamadii laga keenay warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa mar kale inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan wuxuu ahaa xilli habeen ah oo ay kuleejkooda qaybta jiifka hurdeen tobannaan gabdha ah oo dhaqan celin ahaan looga keenay waddamada reer galbeedka xaruntan oo ku taalla magaalada hargeysa ayaa waxaa soo weeraray ciidamada araaryu oo sida kuwa bangaraafta afafka duubta laakiin hoostaga sirdoonka ingiriiska xarunta ayaa waxaa lagala baxay gabdhihii kuwaasoo mid walbaahiba loo diray waddankii laga keenay waxaana la xihay macallimiintii markaska iyadoo waalidiintana sida carruurtii loola dhaqmay lana meermeeriyey soo faar soo gud afarta wixii ka dambeeya ayaynu ogaan doonaa wixii xaqiiqada ah markaasaynu sawraysanna waxaanu lagu yidhi afarta ayaa carruurta carruurta la weydiin doonaa inay noqonayaan iyo inay joogayaan hadday ogolaadaan inay joogaan way joogeen waxaa lagu haystay waxay ahayd waxaa la yidhi carruurta waxaa weeyaan waa waxa laga qaada xorriyaddii carruurtii ladima laha ladilama laha baasaboor waxaa ku soo eedeeyey gabadh meesha ka baxsatay oo ka mid ahayd ayaa tiri meesha carruurta ayaa lagu abiyuus garayaa oo information qaldan dhiibtay kadibna iyagii horde ayay yimaadeen carruurtii meesha bay kala baxeen annaguna waan ogaanay maxaad ka wada hadasheen waxaan ka wada hadalnay inaa carruurteediiba horta noola tuso bilna caafimaad qabaan iyo in kale carruurtii halkanay jooga siday noo sheegeen afartii nolol balaba inay tusaan carruurtoodii kalena way joogaan arkaysa ku sugan yihiin annaga hadda wasiirku wuxuu noo sheegay carruurtayda inaan shalay la kaxeeyey gaalana faraha laga saaray iyagoo qof waalida loo sheegin waddan islaan annagoo joogno oo waddankayga joogno carruur la soo jiiroonay inaa gaalada ay waddanka hargeysa xukunto iyo ina muslimiinta xukunto inaa loo kala cadeeyan baan rabnaa bis asalaamu calaykum waa in iyadana la kaxeeyey lana geeyey denmark koob iyo tobanka ay ka degayso maxay ahayd tole de baddu waa isku wada dhadhan maxaan ku dhaha hablahaasoo dhanna isku wada mid bay ahaayeen marka annaga maxaan ku dhaha waxaana haysata dhibaato gaar ah oo inantayadii iyo maxaan ku rahdaa gooni loo dhiibay ayaa annagana haysata asalaamu calaykum waraxmatullahi waalidiinta ayaa waxaa ku jeesjeesay wasiirada maamulka somalilan saraakiisha ciidamada r r u iyo shakhsiyaad reer yurub ah oo gabdhaha loo gacangeliyey waalid walba markuu yidhi gabadhayda ha la isiyo waxaa lagu yidhi iyada ayaa dooratay inayna raacdo ee isaga bax albaabka wasaaradda arrimaha gudahana la geliyey howl baana la fadhiisiyey hoolkii sare annagoo ku jirna ayaa hablihilba la soo dareeriyey markii aan aragnay inay gaadhiga caddaa la saaray ee aan u tagnay wasiir sacad iyo wasiir khaliil iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay nagu yidhaahdeen muxuu ahaa joyska iyadaa dooratay oo muxuu ahaa waa qof weyn qofkan iyadaa ikhtiyaar leh muxuu ahaa dee hana la tuso dariiqii waxaan ku khasbay inay habaryarteed laba kalmadood iswadaarsadaan markiiba askari baa ku cararo ka dhaqaajiyey habaryarteed habliina hoos baa laga diray anigu sanqadheedii hadalkeedii baan maqlay waan soo daadegay nin wasiir aday guri maxaa doonaysaa dee way ku diidaye way ku diiday aad tagaysa farayd baymad haraysaa miyaad haraysa misoo joogaysa maya waan tegayaa dee la qaad inantayadii saasaa lagu qaaday xaq darro iyo sharci darrana waana lagaga qaad diinta islaamkaan hoos taagnayn baan islahayn mana hoos taagnin imika ingiriiska ka timi markii hore iminkana halkii baa lagu celinaya dee maxaan u heli siriiri joog halkan xaggaan kula hadli one word baan idhi one word one word qof ma ku joogsanaya malcaamad bay ahayd dee dhaqan celin oo maaragtay diiniya dee annaguna waxaanu doonaynaa inay diinta dadkan islaamka ay u dhasheen halan kumay dhalina way u dhasheene ma ogtay dee inay la qabsadaan oo maaragtay la jaan qaadaan ayaannu doonaynay dee markaa meeshii halkanu ka filaynay in naloo
horey waxaa u dhici jirtay in hooyooyinka soomaaliyeed carruurtooda looga qaato waddamada reer galbeedka laakiin waxaa hadda soo korortay in dalkoodii hooyo looga daba yimaado oo xoog looga qaado carruurtooda warbixintii maxamed cali aadan ee dhaktar xanafi waad maqlaysaa ee hargeysana waa ay ka dhacday waxaa la isweydiin karayaa marka aaway dadkii qadiyadan ka jawaabi lahaa ama ka hadli lahaa culimo iyo waxgarad intaba maxaase keenay in lagu dhiirado wakhtigan in ficilkaas lagu dhex sameeyo ee soomaalida runtii dhacdooyinkan wax hadda isku cusub ma aha sidaan la wada soconno gabdhihii ciidanka dhammaan ingiriiska ay soo degeen la kala waxeeyey waxyaabahan xumaanta ee lagula kaca wax la xisaabi kara ma ah bal waxaa ka sii daran oo waxyaabaha aan la yaabe ah oo la soo dhiga maaragtay waxaan aqrinaya waxaan fiirinaya maalawed nin la leeyahay si aan ninka wariye ka ahaa jiray macruuf ah oo la yaqaano ninkaa isaga waa khaniis suwaa sii sheeganayo ninkaa wuxuu ku leeyahay xarun weyn oo maxada hargeysa u furan abaarso waa xarun macruufu la yaqaano tabeelaloo boorla oo dowladda ka sharciyaysan la ogyahay wallaahi aladii laa ilaaha hayru waxaa lagu baraa meeshaas waxay tahay dhaqanxumo iyo fasaad iyo jinsi iyo si caruurta iskuu tegi lahayn iyo liwaada lagu baraa ninka waa nin macruufu la yaqaano oo maraykanka yimid oo gaal oo la ogyahay ma garatay kaa laga hadli maayo shacsunniya marka hadlay shaadan sunni aan dhahay ayaa maalood ka hadlay xabsigu mutaystay ruuxa meesha ka jira wax la fiirsan kara ma aha waa dulli fisqi waa yiri xabsiyaa la dhigay calaashan see ninkaa gaalka u hadashay darteed waxaan arkayaa marka qaarkood ninkaa markuu rabo inuu hargeysa yimaado oo lakjar iska jeediyo oo dad isku yeerto maxadkiisa tago culummada marka horaat waa la xiraya maxaa loo xirayaa culummada waxaa loo xirayaa ilaa ninkan howshiisa ka dhammaysto uusan u hadlin xabsigaa la dhigaya markuu dhammaysto dhowr wiig kabacdi ama dhowr bilood kabacdi culummada waa la sii daynaya marka waxa meesha ka dhig wax loo dulqaadan kara ma aha rag weliyaara u xiran oo ilaa hadda aan soo daynin culummaa loo xiray lagama hadli kara maxaa yeelay dimuqraadiyadaa ogolaanayso waa la soconaa kii jarmalka ahaa ee naagaha kufsaday ee la yidhi waa la xiraa sharcigan la aadaynaa wuu soo istaagay toosuu yidhi aaway dimuqraadda aa sheegaysin somalilan soo dimuqraadi ma tiidiin aaway dimuqraadiyadii galab cadaa diyaar la saaray farta laga qaad lama taaban aad bay foolxumo tahay marka gabar soomaaliyeed oo hooyada aan la tusaynin oo hooyadeeda fisqi iyo xumaan kala soo carartay ee iyadoo gaalo waxaas ee waddankeena ku samaynayso oo maxaydaas gaalada liwaadka ay ka furan tahay in hooyadii u danqatay gabadheeda inay soo badbaadsato in dad soomaali sheegana ay gataan iibsadaana la celiyo aad bay nasiib daro u tahay insha allahu tacaala waayahay inta aanan su'aalaha gebagabada ah qaybin ee shaqale katiin maxaa dhici kara bay kula tahay haddii marba ay dowladda federaalku itoobiya u gacan gelisay dad soomaaliyeed haddii gabdho yaryar oo dhaqan celin ahaan looga keenay waddamadaas dib loogu celiyey gaaladii iyadoo waalidkoodii loo diiday waa maxay wax dhici karaa runtii arrintan haddii ay sidaan ku socoto oo maalinba waxa weeye xarumihii maraakiistii maarata dhaqan celinta la xiro oo kuwa qur-aanka dadka lagu daaweynaya la xiro waxaa ku soo xigta kadib maaragtay in madaarista qur-aanka iyo macaahidda kale ee shareecada lagu bartay dhulka cadowga uu qabsaday ka furan in la xidho wadaadadii shalay jihaadka kasoo horjeeday ee maarata dacaayadeynayay ee maraakiista waaweyn ay u furaayeen xerta iyo ardada ay u dhoobnaayeen in ayagana ldibdaha isugu laaba taasaa ka imaan doonta waana waxaa mujaahidiinta iyo muslimiinta ay ka digeen maalin kasta iyo culimmada ay leeyihin war arrintan gaaladu waxay u socoto waa inay shareecada ilahay la dagaalanto maahan koox inay la dagaalamayso maahan dad gooni ay raadsanayso laakiin waxay la dagaalamaysaa waa sharciga ilaah iyo hirgelintiisa dacwadii islaamka kasoo horjeedaan inay faafto marka waxaa meesha ka soo baxaysaa arrin khatar ah oo kale oo ku wajahan wadaadadii jihaadka ka fadhiistay ee meelaha xeraha ku xaraystay iyo maraakiistii macaahidda ka furtay in ayagana khatar ay soo wajahayso in laga joojiyo ay noqonayso sidaa hadday kusii socoto aan hurdada laga kicin oo wadaadadaas iyo xertooda iyo dadka kale muslimiintaaba aysan boorka iska jafin oysan dareemin waxaa loo socdaa inay tahay diinta ilaahay subxaana wa tacaala in la ciribtira ku dhaqankeeda iyo faafinteeda iyo barashadeeda oo maraakiistii iyo meelihii dacwada ay ka socotay la doonayo in irdaha la isugu laabo waa tahay waan soo gebagabeynaynaa barnaamijka su-aashuna waxay tahay xalka muxuu yahay dr xanafi arrinta kood horta waxay tahay dhacdadaas gabadhaas muslimadda ee walaasheena ee gabadheeda laga qaatay aad ugu murugaysannahay in dadka kale ee muslimiinta soomaalida ee raba caruurtu inay qurbo ka soo qaataan inaysan ku niyad jebin midda kale waxay tahay ummadda soomaaliyeed waa taan hor u sheegayo maahmaadii reer xamarka ee xalawadaa cuntay boodboodkeeda yeelo ee maanta maraysa waxaa xasuustaa waxyaabaha aan la yaabay midbaa maalin ii sheekaynaya sbonsor baa sugeyn buu yidhi gabar waxa ay la joogto yidhi taqriiban soddon sano soddon iyo laba sano ah waa fiir sponsor maarta haa seebarta ma canuga inaan iska dhigaan rabaa haye gabadhii marka waxay tiri sponsorkii markii la ablikaaraynayay waxaan jira ay tiri saddex toban sana jira gaalada waa fiiris waa ku qosashada okay bay u saartay saddex toban aa lagu qoray gabadhii waa la baasgaray waa la qaaday markii horaa laga qaaday xagga marka lagay dugumsiga la soo baxay adiga heblaayo saddex tobanaa jirtaa iskuulka hoosaa lagu geenaya waa hadda gabadha weyn waaye iskuulka hoosaa la gawaxal haye waxaa lagu barayaa sida ragga loogu tago wax dhibaata inays lahayn caruurtaa baraysa waa lan tusinaya maxaa keenay ya beentii shalay la sheegay ee saddexda somaan sheegay ayaa meesha keentay war gaaladan shuruucdan iyo dejinayso iyo cayrtan ingiriiska iyo maraykan laga qaadana war walaalayaala waa sun wey wallaahi bilaahi sun wey maalid waxaa maqlaya ingiriiska laba kun iyo labaatanka ha hadda way sanadkan waa laba kun iyo labaatanka waxaa bilaabanayo sharci dhahay iskuulaadka hoose oo dhan ilmaha waa in galmada iyo lagu baraa si jinsi oo dhan waa in la baraa horeyna soomaaliya ugu jiri jirtay qolo talyaanaa jiri jirtay iskoolaadka lagu bari jiray galmada lagu bari jira jiri jirtay ha laga qoomameeyo ceyrtooda ha la naco ilaahay ha loo toobad keeno yaa la niyadjibin adduun iyo aakhiro waa ka badan tahay ilaahay aakhirada ummadda ku ilhaamiyo hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay shaqale katiin dhankaaga adiga oo soo koobaya waa maxay xalku kolley aniga xalku wuxuu ila muuqdaa dadkan qurbaha laga keenayo dhulalka gaalada kusoo akhlaaqda uga soo halowday waxaa lagu tarbiyeyn karaa xarumo iyo madaaris iyo macaahid furan oo sharci ah oo macalimiin akifaana ay joogaan laguna soo dhoweynayo kana furan meelaha nimankan aysan ka talinayn walaayaadka islaamiga ah ee xorta ah ee shareecada ilaahay lagu baranayo iyadoo cid looga cabsanaya aysan jirin bal dhiirgelin iyo horumarinteeda laga shaqaynayo marka waxaan kula talinaynaa dadka yacni qurbaha laga keenayo ee la doonayo in la tarbiyeeyo in aan la geynin nimankan yacni gaalada u shaqaynaya ee iyagu xarumihii noocaasa xiraya ee nimankii laga yimid laftirkoodii akhlaaqoodii faafinaya meesha ay joogaan tarbiya ka suurtageli mayso marka waxaan kula talinaynaa dadka muslimiinta ah ee diintooda la cararaya inay la yimaadaan meel shareecada ilaahay subxaana wa tacaala ay ka ogan tahay oo diintii si xornimaha loogu dhaqmayo oo cidna aysan joojinaynin wilaayadka islaamiga inay yimaadaan halkaas ayaa maraakiistii iyo macaahiddii tarbiyada iyo akhlaaqda iyo diinta lagu baranayay ay si xora uga furan yihiin cid ka hortagaysaana aysan jirin marka sidaasaan kula talin lahay waa hagaag dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo toddobaadkan aannu ku falanqaynaynay dowladda federaalka ah oo denmark u dhiibtay gabar yar oo waddankaasi looga keenay in la dhaqan celiyo waxaa nagala qayb galay oo marti inoo ahaa sheekh cali cabdulaahi cali katiin iyo dhaktar xanafi cabdi sheekh aadan waxaa sidoo kale aaraadooda soo dhiibtay qaar ka mida dhegaystayaasha iyadoo wariyaasha qaarkoodna ay igala qayb qaateen tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها